labadii bishan aynu ku jirno ee sideedaad ayaa dowladda seshels waxay soo saartay qoraalkaasi oo ay ku cambaaraysay siideynta sagaal iyo toban maxbuus oo burcadbadeednimo ku eedaysnaa kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa iyada oo madaxweynaha somalilan uu cafis u fidiyey laguna wareejiyey madaxal dhaqameed iyo odayaal ka yimid magaalada muqdisho qoraalkan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee jasiiradda seshels ayaa waxaa lagu cambaareeyey tallaabada somalilan ay ku sii daysay maxaabiistan oo ay sheegtay seshels sida qoraalka lagu sheegay in ay somalilan jabisay is-afgaradkii ama heshiiskii lagu kala saxeexday haynta maxaabiistaasi haddaba v o a ayaa si ay xog dheeraada arrintan uga hesho ayaa waxa aan wax ka weydiinay garyaqaanka guud ee somalilan cabdisamad cumar maal garyaqaanka guud ayaa ugu horrayn sharaxay nuxurka heshiiska ay labada dhinac wada galeen somalilan iyo seshels waxay ku heshiiyeen in maxaabiista burcadbadeeda loogu xukumay dalka seshels aan kala soo wareegno somalilan la soo wareegto oo ay ku qaataan xabsigii lagu xukumay xabsiyada somalilan waxay ku heshiiyeen wuxuu ahaa macnaha nuxur ahaan intaasu ahaa macnaha in lala soo wareejo maxaabiista oo lagu hayo maaragtay xabsiyada somalilan marka heshiis maaha waxa wey isfaham deetana isfahamkaasina wuxuu u dhigayaa in ay seshels maxaabiista dee ay adduunyada o dhan ba kula heshiiyeen macnaha maxaabiista ama dadka ku eedeysan falal burcadbadeednimo ee lagu qabto badaha caalamka badweynta hindiya rarsiiga ay iyagu maxkamadeeyaan innaguna kuwii inagu shuruudaheena buuxiya ee markii mu ku taalaay conditionska maarataay aan kula soo wareegayno kuwa inoo buuxiya inaan la soo wareegno deetana ay xabsiga ku qaataan inta maarata lagu soo xukumay somalilan marka marka halkan la keeno waxay subject u noqonayaan oo lagu xukumayaa xeerarka somalilan sida marka ay seshels joogaan xeerka lagu xukumaya weye xeerkii seshels marka ay la keeno somalilanna waxaa lagu dhaqayaa oo hadday noqoto xagga maarataay rehabilitationkooga amaba dibu dibu sixitaankooga sii deyntooda xabsi ka dhibistooda management-ga waxa khuseeyo o dhan xagga xabsiyada ah waxaa lagu dhaqayaa xeerarka somalilan marka waxaan ku heshiina waxa weeye inaan waxay xukumeen kala soo wareegno oo aan keenno maarataay jeelasheenna oy la mid noqdaan maxaabiista somalilan dembiyada ka gala waxay la status noqonayaan waxay la maqaam noqonayaan maxaabiista muwaadiniinta ah ee dembiyada ku kala dalkeenna sida loo dhaqo haddii maarataay xabsiga laga dhaafayo iyo haddii xabsiga ay dhammaysanayaan iyo haddii xabsiga saddex meelood oo hal meel laga dhigayo sida xeerka xabsidu sheegayo waxay la maqaam noqonayaan oo la xaq iyo xuquuq yeelanayaan maxaabiista waddankeenna qoraalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee seshels ayaa waxaa lagu sheegay in maxaabiistani xabsigooda u dhexeeyey soddon lix iyo soddon ilaa iyo labaiyo afartan sannadood haddaba shuruucda somalilan maxay ka qabtaa waa kan mar kale garyaqaan cabdisamed oo ka jawaabaya seshels waxay sheegtay in nimankaasi ay ku xukunaayeen xabsiyada udhexeeya soddon lix iyo soddon iyo labaiyo afartan hawshaasi xokama jiraan waayo definition oo dhamaystiran baa la hayaa oo geedi socodkii xukm qof kasta waxaa la soo raaciyey xukunkiisi oo sawirkiisa ku yaallo qof kasta markaa faylkiisaasi ma sheegayo maarataay oo may jirin dad ku xukuma soddon sano lix iyo soddon labayo soddon afartan sano waayo shuruudahaan kula soo wareegayno maxaabiista waxaa ka mid ahayd in xabsi ciqaabta ku xusan qodobka uu jebiyey waddankaa uuna ka ciqaab badnayn qodobka la midka waddankeenna haddii lagu xukumo intuu helayo oo for example haddii uu qodobka bucadbadeed ee xeerkeen uu dhigayo in lagu xukumayo shan iyo toban ilaa labaatan sannadood oo koogu dhigayo shan iyo labaatan ilaa soddon sannadood ma qaabilayna ka waayo ciqaabta waddankeenna u taallaa ka yar ciqaabta waddanka marka waa in la waafajiyaa xeerarka waddankeenna oo loo rogaa proportionaly intee in leeg buu ka noqonayaa waddankeena amaba aanaa qabanba marka ciqaabta waddankeena ugu sarraysaa ee ciqaabihii waa afar iy labaatan sannadood punishmentga ahayd marka afar iy labaatan sannadood ciqaab ka sarraysa nin lasoo xukumo burcadbadeeda waddankeena la keeno qabanin maba jirinba taasi waa been iyaguna may xukumin oo soddon sano iyo afartan sano waxaan sheegayaan mabay xukuminba oo feelashooda daba wadayaalna waa la hayaa markaa sida inagu aynaan ugu faragelin karin markay xukumayeen rosejurka u raacayaan cadaymaha u qaadayaan qodobka sharciya jabiye lagu xukumayo inagu maynaa yeelinayn way iyagaa dee garsuurkooga madax bannaan sidoo kale marka lasoo wareejiyey halkeenna la keeno inooma yeedhin karaan maxaabiistaasi sida loo hayo cafiska la siinayo xabsika dhimista la siinayo waxaas inooma yeedhin karaan waayo sharciyadeenna iyo subjectu noqonayaan oo applicable ku ah sida markii horeba loo xukumayeyba waddankooga markay joogeenba ay maarata ay lagu xukumayey qawaanida khasiishiris markaa saasoo kale madax bannaannahay laba dawlad u kala nahay inagumana qabsan karaan waxaynu ku heshiinayna waxa weeye isfaham ah inay maxaabiista nagu wareejiyaan haddii shuruudaha ku jira m o u-gaas ay buuxiyaan kuwaas khadar maxamed cakule v o a hargeysa